بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبلا علينا bal waxaan dee ku joogsanay baabkii baabu kafaarati almariid markaan bilownay oo inama xadiidkii koowaad uun baaban baabkaa kaba gallay kolley markaa baabkaas baa inoo socdo axaadiistiisa ay inoo dambeysay waxa uu markaa musanifku yidhi raximahu اllahu tacaala xadaثna cabdاللahi بn mحamedi qala xadaثna cabdالmلك بn cmri qala xadaثna زhayr بn mحamedi عan mحamed بn cmr بn xalxalةa عan cضاء بn yasاr عan abi سacيidi الkhudriy وabi hurayrata عan النabiyi slى الlه عalيه وsلم qala anahu qaal xadiid kolle waa xadiid bukhaari iyo muslim ay wariyeen ay sanadkan kuba wariyey ama bukhaarina sanadkan unbuu kitaabkiisa saxiixa kuba wariyey waana sanadkan kolley tiradii ruwaaddiisu ay badnaateen cabdullaahi ibnu moxamed aljucfi kolle waa nin dee kitaabka aada uguba badan sheekhaa bukhaari cabdimalik ibnu camrinkanna waa nin aada u mashhuuro laakiin wuxuu aada mashhuur ugu yahay kunyadiisa abu camirin alcaqadi kunyadaas buu kaga mashhuursan yahay magaciisan imaka halkan inoo yaala oo walow magaciisana loo yaqaano laakiin kunyaduu kaga sii mashhuursan yahay abu caamirin alcaqadi ninka saddexaad ee zuhayr ibnu moxamed kolle waa nin kunyadiisu abulmundir ay culimmadu inoogu soo naqliyeen asalkiisu waa reer khuraasane markii dambe shaam buu degay haddana xijaas buu degay kolley imaamkana ama dee ninkan baan u jeedaa ruwaadda balse kaba midana sidiisa guud ahaan waa hiqaan leenahaye laakiin riwaayadiisa ayaa reer shaam markay wax ka warinayaan ayaa culimmadu waxay arkeen riwaayadiisii kale la yaqaanay inaanay la mid ahayn oo axaadiistiisa ay reer shaam ka wariyaan ayaa waxaa dhacday axaadiis la qoonsado ama manaakiira dhacday taasna ay keentay culimmada qaarkood inay daciifiyaan arrintaas sababteeda ay u daciifiyaan bal waxaan leenahay way kala qaadaan sida bukhaari yidhaaha wixii reer shaam ka wariyeenna waa axaadiista dacfi ku sugan yaha ama manaakiir ah waxay reer basre ka wariyeenna waa xadiidkiisii saxiixaa ee la yaqaanay dee axaadiistii dadka kalena waafaqsanaa taasaa waxay keentay imaam axmed inuu yidhaah waxaaad moodaa ninkan zuhayr ibnu moxamedkay reer shaam kaba warinayaan inuu zuhayr ibnu moxamedkii dee laga warin jiray ee la yaqaanay aanu ahayn ba oo xagga marka la eego axaadiistiisa waxyaalaha dhacay dee xadiidkeennana cabdimalik ibnu camri baa kaba warinaya oo nin reer basra ah weeye abu camirin alcaqadi oo maaha axaadiistii culimmadu ay inkirayeen khaasatan markay reer shaam isaga kaba warinayaan waa zuhayr markan la eegno waana dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa inta ka dambaysaana adigu waa hiqaadii ruwaadda moxamed ibnu camr ibni xalxalo hiqa ah oo isna dabaqada ka yar horeysa una saadisa ee cada ibnu yasaarna horeynu kitaabka ugu soo maray labada saxaabina xadiidka way wada warinayaan wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maa yusiibu ma asiibayo almuslima ruuxa muslimkaa min nasabin tacab nasabku waa rafaadkii iyo daalkiiiyo tacabkii weeye walaa wasabin xanuun waa xanuunka khaasatan laasimkaa bal xanuun weeye wasabkuna waa almaradba walaa hamin hami iyo walaa xasanin murugo iyo walaa adan dhib wuu kasii acamsan yahay wixii hore dee abaa dhibkii kayr xaggii ugaba imanaya wax kastoo adigu dhibo uun iyo walaa hamin murugo xata shawkati qodaxdii yushaaku a lagu mudayey ilaa oo ruuxa muslimka waxyaalaha wax ka mida ay asiibaan kafara allaahu ilaahay waa dhaafayaa waa asturayaa biha waa waxaa asiibay ee umuurahaas ka ay kaba mid yihiin min khadaayaahu dunuubtiisa iyo gafafkii uu sameeyey ayuu wax ka mida kaga dhaafaya kaga asturaya taas baa rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal kolley dee baabku waaba arrinta u baabaysan yahay oo walow dee maradkun arrintu aanay ku koobnayna wax kastoo muslimka dhiba ama isaga asiibo kuba yimaadaaba kafaare ay u noqonayaan sida xadiidka inooguba sugan dee maradkiina waxyaalahaas buu kaga mid yahay waana tan ay kuba sugantahay walaa wasabin oo nidhi waa xanuunkii wasabku waa cadaabun waasib waa cadaab daa'ima oo ujeedadu xanuunka laasimkee laakiin shardi maha taasi waa xanuun guud ahaanba haba yaraadee hadduu ruuxii muslimkaa kuba yimaado isna kafaaru noqonaya xagga marka leega alfaadahan hamin iyo xasanin iyo hamin waa alfaado kolkol iskuba dhow oo barhkoodna hamiga iyo hamiga iyo ay mid kaba dhigaan waxay kuba kala farqiyaan oo ashaadan ay ku kala farqiyaan dee waa saddexdan imakaanta aan hayno hamigu waxay dhahaan wuxuu kaba dhalanayaa fikir uu ruuxu kaba fikirayo wuxuu filanayo inuu ku yimaado waa waxaan kuba iman waa ka cabsanayaa wuxuu filanayaa inuu waxani kuba yimaado taas fikirkii uu kaba fikirayey oo waa wixii kaba dhalanaya murugo ahaayo waa shay soo socda ama uu filanayo inuu kuba yimaado dee isagii aanu jeclaysanayne dhibaya fikirkii uu kaba fikiraya wixii kaba dhalanaya kaas hami ayaa lagu magacaabaa bal taas bay noqon oo hamigii kaas buu noqonaya xaggan marka leego hadda de waa waxa uu ka filanaya inuu kuba yimaado mima yata'adaa bihi weeye xagga kamiguna waa waxay leeyihiin waa karbi iyo shido nafta kuba imanaya qalbiga kuba imanayo dee wax dhacay oo isagii xasilay oo meeshii jira oo xasilay dhib soo gaadhay murugada uu kaba murugaysan yahay oo naftiisii cidhiidhii gelinaysiiyo qalbigiisii baana kamigu yahay xusniga haddii xusni laba yidhaahana xa'da oo la damiyo za'da waa la reebaa haddii xa'da la fadxiyana za'da sani way fadxisantao xasan iyo xusni waa laba luqa un xusniguna waxay leeyihiin wuxuu kuba yimaadaa lifaqdi maa yashuqu cala almar'i faqdu wax insaanka marka la eego waa wuxuu waayo ka soo qaad awlaad haba noqoto maal haba noqoto waxyaalo dee isaga ay ku culus tahay ay dhibayso la-aanta oo ama waxaa inuu waayey iyo faqdigiisu kaas baa xus xusniguna uu noqdaa iyo murugadu noqdaa dee barhkoodna hamiga iyo kamiga macno keliyay kaba wada dhigaan waa soo xaafid ibnu xajar soobanaa naqliyo bal xadiidkan markuu sharxayo macnuhuna markaa waxa weeye un waxyaalaha ruuxa muslimkaa kuba imanaya intan uu daartan adduunyo joogo ee isaga dhib ah ee kuba yimaada dhibkaasi midee daahiroo badan ahaan haba noqdo waxyaalaha qalbigaa haba noqdee qalbigiisa uu kaba helaya sida hamigii iyo xasankii iyo waxyaalahaasba xanuunkii haba noqdo tacabkii haba noqdee kolley kafaaru u noqonaya waana dee fadli ilaah iyo naxariis kolley acraadan adduunye inaguba imanaysa dembigeenna iskaba badanyay inagaba dhacayay inuu waxyaalahaasoo dhamme aynoo noqdaan kafaaro dembi laynagaga dhaafo haddaan dembi jirinna ruuxii darajaad loogu biiriyo oo uu ajri iyo hawaab loo qorayo uu noqdo taasba weyn xataa shawkati yushaaku haatan kolley xadiid kale oo inoo dambeeyana way inoogu iman doontaaye in bal saddexda xarakay intaba ku baneeyeen inaan nidhaahno xata shawkati yushaakuhaa xata shawkatu yushaakuhaa xata shawkata yushaakuhaa macnaa in aan kasirin markaa jarno ama aan rafcino ama aan nasbino barhkood rafcad iyo nasbaday xoog yeelaan sida qurdubi oo kale iyo haddii bal markaa xataa shawkati aan idhaahno haayay noqonaysaayo oo iyo markaa aan jarayno dee haayihii bay noqonaysaayo oo waxaa macni uu noqonayaaba waa xataa yantahiya ila shawka arrinkaas ruuxa muslimkaa dhibaya kafaarada u noqonaya dee kafaaru u noqonaya waxyaalaha la tiriya ilaa lagaba gaadhayo xataa shawkadii ama qodaxdii yushaakuha lagu mudayee mudaysay oo qaayo aan kaba dhigno haddii la nasbiyana kolley waxbaan qadaraynaa kolley caamil oo nasbiyo xata shawkata ay xataa wijdaanahu shawkata xataa dareenkii uu dareemayo uu isagu helayo qodax mudays oo kale ama iyada haddii la rafciyo dee kolley ama damiirkan yusiibu kuba sugan baan ku cadfaynaay oo kale ama mubtada ahaan ayaan kaba dhigaynaa suu qurdubi halkan yidhaah xata shawkatu qodaxdii oo dee isaga ku imanaysayna bal waxay noqonaysaa uun wax kafaara u noqda xagga yushaakuhana asalkeedu yushaaku biha buu ahaaye ficilkiin baa damiirkii lala xidhiidhiyey ee yushaaku biha buu ahaa markaan majhuul u binaynana macnaa lagu mudayaya macnuu noqonaya qodaxdii lagu mudaysay laakiin taasi qeyd ma aha oo ajrigan iyo sawaabkan qaydu ma ahe xataa tii mudaysay yaanay cid kale kuba mudin isage oo cid kale xaggeed yaanay ugaba imana dee iyadu mudaysay iyadoon cid kale iyo ficil shaksi aanay arrintu ahayna alamkaa uu dareemayo dhibkaasi ruuxii muslimkaa kafaaro uu yahay bal xadiid kolley waa alfaadihiisa waxyaalaha inooguba sugan sanadkiina waan kuba horeeyey maqsuudkii baabkana waa inoogu sugan yahay oo ah waxyaalahan inagu imanaya haba yaraadeenee dhib ah ama xataa hamigii iyo xaz murugadii iyo waxyaalahaasi intuba kafaara inoo noqonayaan oo dembigeenii ayaa inay laynagaga dhaafayaan xdثna موسى qال xdثna أbو cawاnة عن cabdالملك بن عmayr عن cabdالرحمن بن سعيid عن أbيه qال أنه qال kuنت mعa سلmاna وعاad مريضا في kindta bal muسى التbudki waa dee nisna kitaabka aada ugu badan oo sheekhyada bukhaari raggooda ugu badan buu kaga mid yahin kitaabkan kusoo aragno abu cawaanata wadax ibnu cabdillaahi alyashkuri iyo cabdilmelik ibnu cumayr iyana horeynu usoo aragnay cabdiraxmaan ibnu saciidkan oo imika inoogaba sugan waa cabdiraxmaan ibnu saciid ibnu wahbin baa la yidhaah macnaa awowgii waa wahb waa reer hamdaan oo alhamdaaniyu alkhaywaaniyu waa qolooyin degi jiray uun yeman ama reer aada u ballaadhnaayo dad aada u badan oo ruwaadda ka midina kaba yimaadeen oo markii dambena in badan ee ciraaq degtay waa nin siqa aan leenahay ninkan cabdiraxmaan ibnu saciid oo dadkii marka la eego taabiciintii dabaqadii zuhri iyo qataadaya ama kuwa waxaaf ibnu xajar kuwa afraad kaba dhiga ruwaadda ayuu kaba mid yahay aabihii buu ka warinaya aabbihiina waxa weeye marka uu noqonaya saciid ibnu wahbin dee waa taa nidhi waa cabdiraxmaan ibnu saciid ibnu wahbina aabihiisna waa nin siqa ahoo taabici weyna waqtigii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa jiray waana islaamay bay culimmadu yidhaahaan laakiin lamau kulmin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa mukhadram waana nin siqaa markii dambena cali bnu abi aalib ayuu amiir almu'miniin radia allahu canhu ayuu laazimay dee dad kala duwan oo kalena waxaa kaba wariya saa salmaaniya laakiin cali bnu abi aalib buu laazimayo waxay ku banaanaysaan alquraad ayay idhaahdeen alquraad kolley waa quraadatun jamaceed weeye alquraad barhkood ay yidhaaheen dee luzuumka uu amiir almu'miniin laazimay ayuu dee malaha ayaa isagii looguba magacaabay quraad asalkiisu waa dee shilinta oo kale oo waatan dee neefkii ama gafanabadha neefkii waatan hadiyo goor ku dhegana kabaha aan ka hadhahayne dee in laga gooyo mooye bal ficil baa laga bineeya haddii la yidhaha qaratulbaciira qaratulbaciira macnaa shilintii baan ka guray bay noqonaysaa macna marka waa luzuumkiisii uu cali ama laazimayey ayaaba in ay laqabkan mala uguba baxay bal ninkaa waya waa nin siqo mukhadrama qaale wuxu uhi kuntu waxaana maca salmaana salmaan alfarisi maciisaan ahaa walxaal caada uu booqday oo mariidan ay wacaada waanu booqday mariidan ruux xanuunsanayo fii kindata reerka reer kinda waa reer isaguna ballaadhnaaye adigu marka la eega dintii degaankoodii iyo dee waa guryahoodii iyo xaafadoodii buu ninkani jiifay oo uu kuba sugnaa ninkaas baan usoo raacay oo uu booqday falamaa dakhala calayhi markii uu usoo galay salmaan ninkii ayuu qaala ku yidhi abshir bishaarayso waa ninkii uu soo booqday oo kolleyna ama ha noqoto fadligan dee sabirkan iyo ama bal waxaan ruuxa kuba yimaa xanuunkani ajriga laga helaye kafaaro iyo bal sawaabo noqonaya haddii dee waxa weeyaan uu dunuubtiisii jaanibkaa kale ee kafaaro uu maradkani u noqon lahaa yartay ama aanay jirinba sheegidda loo sheegaye isagii loogu bishaaraynayaa nooc ruuxii xanuunsanayana way quweynaysaa qalbigiisii ayay dee waxa weeyaan ta'niis iyo adigu taqwiyo u yeelanaysaa ee waxyaalaha kale ee culimmadu aadaabta xanuunka kuba daraan oo ah jaanibka kalena tanfiis macnaa ruuxii in laba idhaa dee xanuunkuna kafaaru kuuye waad ka ladnaan doontaa waad ka kici doontaa waa taasoo kale iyaduna wax nafta keena inay xoogaysato oo bal dhici karta maradkii iyo wixii iyo alamkii kaba fudaydiyana way noqotaa waa aadaabtii ciyaadade wuxuu ku yidhi bishaarayso macnaa waxaan ku helay waxbaha ka murugan kuba farax fa ina marada almu'mini ruuxa mu'minkaa xanuunkiisu yajcaluhu allahu ilaahay wuxuu uga yeelayaa lahu isaga kafaaratan kafaaro oo ruuxan mu'minkaa ilaahay wuxuu uga dhigayaa xanuunkaas kafaaro iyo dhaafid la dhaafo dembigiisii lagaga dhaafo wa mustactaban waxaa kaluu uga yeelayaa dee isagii wax in sabab tawbo iyo sabab dee uu ku dalbo in ilaahay ka raali noqdo wuu soo laabmo mustactab kolley halkan ismi fa mafcuul weeye walow dee masterna suuradan uu kuba iman karo masterkii miimiga ahaa haddii la idhaha istactabana macnaa waa istardaa weeye wuxuu dalbay in laga laabmo laga raali noqduu dalbayba falaka alcutba xataa tardaa sida lafdiga aharkii mashhuurka ahaa kuba yimi oo kale in bal mee xadiid dee isagoo aad ba taa ugaba xoog badan oo ruuxii mu'minka ahaa in waxa weeye yaanu dee wax kuba yimi daraaddeed geeri ugu tamaniyin waayo ruuxa mu'minka cumrigiisa dheeri dee waxa weeyaanun khayrun uma siyaadinayo oo in haddii uu dee ruux fiican ahaana ajri buu sii siyaadsan hadduu musi ahaana waxaaba la arkaa inuu markaa ilaahay u toobadkeenuu usoo noqdo oo uu markaa raalinimo weydiisto laftiisaasna oo maaddadani waa yime macnaa waxa weeyaanun laba arrimood baa meeshii ku wada sugan mid weeyaana waa kafaara xanuunkii arrinta labaad geestee waa markan uu ruuxu xanuunsado kolley dee xanuunkan iyo umuurahaasi waxay kuba keenayaan isagoo ilaahay xaggiisii usoo laabma isagoo toobadkeena isagoo ilaahay raalinimo weydiista mustactabku taasba weeyaane taas bay kuba xambaarayaan oo xanuunkani toobadkeen iyo istictaab iyo istirdo rabbi uu raalinimo weydiisto wixii kaba soo laabmo taasna dariiq bay u noqonaysaa sabab bay uba noqonaysaa dee ruuxa markay waxelaan oo kale kolley waa soo laabmaayo rabbigiibuu u laabmayaa toobad keenayaa umuurahaasba weeye markaa in dee waa labada arrimood bay wada noqotay waxaan keenaya inuu isagii toobad keeno oo waanu u yahay eeg mawcidu u yahay marka la eego fi lmustaqbal wuxuu ku waansoomo oo keeno inuu toobad keenu u noqonayo xanuunkii gees kalena kafaaro u yahay taa daraaddeed ku bishaarayso ruuxa mu'minkaa maradkiisu waa ka wa ina marad alfaajiri ama kan faajirka gaalka faajirkaa xanuunkiisu kalbaciiri waa sida neef geelo oo kale oo caqalahu ay dabreen ahluhu dadkii lahaa uma arsaluuhu ay sii daayeen oy dabarkii ka fureen falaa yadri ma garanayo lima cuqila wixii loo dabray walima ursila wixii dabarka loogu furay ma garanayo dee geeri waa sa ama neefkii geelaha marka waxa weeyaan adigu ruuxii faajirka ah kaafirkaba ah ama faajirka ahaa xanuunkani kafaare isaga uma aha ruuxa mu'minku kafaare u yahay waatii xadiidkii cajaba liamri lmu'mini faina amrahu kulahu khayr ruuxa mu'minkaa arrinkiisu la yaab buu leeyo arrinkiisoo dhammi khayr buu u yahay haddii nicmo ay hesho waa shukriyayaa shukrigii baaba kaba sii weyn wixii uu helayoo waa khayr haddii dhiba ay hesho uu sabrayaa taasna maxay noqon ajri iyo kafaare iyo wax kastuu kuba helaya amaa kan faajirka isaga waxaa kuma helayo xanuunkani kafaare uma aha isaguna bal ruuxii mu'minka ha garto inay mawcidaa ugu sugan oo inuu kuba waantooba bal arrintan isagu taasna agtiisa kumaba sugno dee wuxuu la mid yihu neef la dabray oo haddana dabarkii laga furay oo aan isagu fahamsanayn dareensanaynba wixii maxaa loo dabrayay markii hore maxaa imikana dabarka looga furay kaa faajirkii waayo xanuunkii kafaaro uma noqonayo isaga taas buu yidhi ee ruuxii mu'minkaa buu kafaaro u yahay falaa yadri lima cuqila walima ursil axaadiida baabku waa isla macno kolleyna waxaa inooguba sugan xanuunku inuu kafaaro yahay oo ruuxii kafaaro u noqonayo dee waxaanayn de bal dee kafaaro un mahay axaadiid kale ay noo caddaynaysa in ajri loogu ziyaadinayo darajaad loogu koryeelayo ajri looga qorayaa jirto kolleyna hadal baa casharkii xadiidkii kelihayna maalintii inoogu dambeysay kaba galay oo abu cubayda uu kaba dhigayey ajriga waxaa laga helaa inay acmaasha kala tahe waxaa xanuun laga helaya inay kafaaro un tahay waana se cizudiin ibnu cabdisalaam imaamkaasina ay ku tegeen kolley nusuus kala duwan ba inoo caddaynaysa arrinku inaanu intaa ku koobnayn kafaarana waa noqonayaa ajri ruuxuu kaba helana wuu noqonoo haddii dee dembigiisii maradkani uu intii qadarkiisii yahayna kafaaruu noqon haddii bal ay wax meeshii ziyaada ay jirtana oo xagga marka leego waaba ruux muxsin ahaa darajaad loo kordhiye xasanaad loogu kordhiyey uu noqon haddii dee bal matalan wixan kuba yimi dembigii dee uu muqaabilay ee uu kaba badan yahay oo camalkiisan kale kaba ama waxaan kuba yimi kaba wen yahay labadaba adigu bal waxaan leenahay way inoogu sugan tahay xadaثna muسى qال xadaثna xmاd qال أخbarna عadي بن عadي عن أbي سلمة عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qال bal xmad kolley maalin dhaweyd baynu soo qabanay xmad iبن زayd iyo xmad iبن سلمة umuurahan kusoo kala saarayno waxaanan maalintaaba soo sheegnay muسى بن ismاعيل atabudaki kol hadduu xmad bilaaqo waa xmad iبن سلمة waa raawigiisii laazimay isaga badsaday xadiidkiisa aada u laazimay weeye waxa uu ka wariyay xamaad ibnu zaydba waa wax tirsan oo kooban ah kol hadduu muuse uu idlaaqa xamaad waa xamaad ibnu salama waxaa ii taalla cadiy ibnu cadiyin waana se idinkana idiin taalla kolley labada nusqaba waan eegay waana se nusqadan fadlullaahi samad uu kuba sugan oo fadlullaahi samad bal dee uu terjameeyaa oo wuxuu cadiy ibnu cadiyin ku terjameeyaa nin la idhaah cadiy ibnu cadi ibnu camiirata ama cumayrata in laba idhaaho reer kinde ahaa waana nin hiqa ah faqiiha caalim ahaa cumar ibnu cabdilcaziis waqtigiisina qaadi iyo waali meelo kaba noqday ama jaziira ay bukhaari kaba soo naqliyaan inuu yahay cadiy ibnu cadiyin sayiduljaziira uu taa kaba soo naqliyo waa intaa labada webi uba dhexaysay laakiin xaafid ibnu xajar ninkaa markuu qabanaya cadiy ibnu cadi umuurahaasa kuba sifeeye raqam bukhaari leeyey asal ahaan iyo ramzi bukhaari leeyey kumuu ramsiyeyne wuxuu ku kaaftoomay abu daa'uud iyo nasaa-i iyo ibnu maaja inay wax ka wariyaan kitaabkana nusqooyinkiisa malaa farta ahaa dhowr nusqo waasta dhacday cadiy ibnu cadiyin baa dhacday nusqooyinka qaarkood ee kitaabka yaanay imika midna inooguma sugnaanin saaxibu fadlillaahi samadna tan ninka aan sheegaya haba terjameeye waxaa dhacday halkan cadiy ibnu cadiyin beddelkeeda moxamed ibnu camr ibni calqama moxamed ibnu camrin baa dhacday taas baana sawaaba khada weeye waxaa inoo yaala in riwaayana walow xamaad wax ka wariye isaga laakiin halkan ma aha kitaabkeennana riwaayo umay soo naqlin moxamed ibnu camrin weeye saa nusqooyinka kitaabka qaarkood dhacday ama tan ay isku wada raacsan yihiin nusqooyinkii fartaana barhkood dhacday bal waxaan leenahay sawaab maaha waxaan taa u leenahay xadiidkani waa xadiid ay imo badani wariyeen waxaa ka mida axmed ibnu xambal waxaa ka mida tirmidi ibnu xibbaan iyo xaakim iyo rag kala duwan xadiidka waxay ka wariyeen moxamed ibnu camrin duruq ay kala duwan bay ku wariyeen laakiin xadiidka sanadkiisa ninkuu isuguba yimaaday ka wada warinayaan waa moxamed ibnu camrin oo axmed iyo tirmidi iyo xaakim iyo ibnu xibbaan iyo bayhaqi kutubtiisa oo dhowra iyo rag kaleba waxaa ku sugan xadiidkan marka la warinaya moxamed ibnu camrin nusqooyinka kitaabka ee fartaana barhkooda way dhaceen laakiin kuwan imika inoo madbacaysan iyo kuwo kaloo madbacaysan oon ogahaybana waasa ku sugan iyo cadiy ibnu cadiy weeye mana aha dee waxaan leenahay sawaab maaha eewaxaa sawaabku yahay saa kutubta aan sheegayo kuba sugan nusqooyinka farta ana barhkood dhacday weeyaan kitaabkeenna saahaba hatee bal dusha kolley taas baa calaamadsanaysa marka waxaan leeyahy moxamed ibnu camrin oo inagu soo noqnoqonaya imika abu salama can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal laa yazaalu kama suulayo albalaau waa imtixaanku balaayadu xanuunkii iyo hamigii iyo kamigii iyo dhibtii kale kuba imanaysay faqdi awlaadeed iyo faqdi maal iyo bal waxyaalaha kale adugu bal balaayadii waa imtixaankii kama zuulaya bilmu'mini ruuxii mu'minka ahaa iyo wlmu'minati aw ilmu'minati waa haweenaydii mu'minada ahayd fii jasadihim waa imtixaankii ahaaday fii jasadihi jidhkiis waaba xanuun dee anwaacdii oo lagu imtixaano waa ahlii ehelkiis ahaaday oo iyagu dhib kuba yimi xanuunkood iyo dhimashadood iyo taa wamaalihi maalkiis maalkiis oo isagana dee dhibkii kuba yimi iyo maalkii talafkii iyo wixii adigu bal ruuxa dhibayay weeyaane mu'minkaa ee imtixaan iyo u ah ibtile ee waxyaalaha kuba imanayay kama zuulayo xataa yalqa allaha caza wajala ilaa uu ilaahay la kulmo walxaal maa calayhi korkiisa aanu ahayn khadii'ato oo waxyaalahan ruuxa mu'minkaa kuba imanaya kafaaro u yahay hadduu sii batana kafaaradii baa u badnaanaysa ilaa ay dhacdaba inuu dhinto isagoo dee imtixaanka iyo ibtilaha kala duwan ee kuba yimi meelaha laynoo sheegayba ee xadiidka inooguba yimiba waxa weeyaan dee si uu uguba suganyay inaa dembigiisii oo dhan ba lagu dhaafa xadiid baa wuxuu kuba yimi ruuxa mu'minkaa haddii dee ay uba sabaqdo manzilo iyo martabo manziladaasna camalkiisii aanu ku gaadhin oo ruux camal badan muu noqon manzilana way u sabaqday looba qadaray in ilaahay jasadkiisi iyo maalkiisi iyo awlaaddiisi iyo ibtilo iyo imtixaan kuba keenayo oo taasi ay markaa noqonayso isagiina wuxuu waafajinayaa sabir ilaa uu ka gaadho manziladii sare ee marka horeba loo qadaray oo dee camalkiisii iyo umuurihii uu laba imanaya oo manzilo aanu kuba gaadhin ayuu tan laguba gaadhsiinayaa bal adigu waxa weeyaan taas bal axaadiida baabku way noo soconata iyada inooguba sugan waxa weeyaan waxyaalahan ina helayaa laba jaanib bay yeelanayaan jaanib weeyaane dembiyadan aan gelayna ciqaabteed weeye abaalmarinteed weeye waman yacmal su-an yujza bih oo wixii bal xumaanaynu inagu samaynayno ayay dee waxa weya wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum ilaah baa yidhi waxaa idin asiibaya musiibihi waa wixii aad geysateen markaa jaani dembigu horta jaanib ahaan waxaan uu inagu imanaya acraad iyo imtixaan iyo ibtilaa ee inaguba imanaya waa dembigeenii ciqaabtiisii weeye taasi waa mid jaanibka kaley leedahayna ciqaab marka hore ta ha kaba dhalata macsiyadii kafaaray u noqonaysaa waa lagu dhaafayaa oo wixii bal matala dee uu ruuxu gafafe uu kuba dhacay marka aanu dee laga abaalmariyo adduunye waxyaalahan lagaga abaalmariyo dembigiisii baaqi kuma noqonaya waa lagaga dhaafayaa oo wixii gees waa musiibadan ama waxyaalahan ina helaya waa jaza ahaan wix aynu geysanay laynagaga abaal marinayo dhinaca kalena waa kafaaro dembigaa dee inaga dhacay laynagaga dhaafayo laynagaga dahirayo bal taas baabay tahay xadaثna mحamed بn عubayd qala xadaثna cmr بن ضلxةa عan mحamed بn cmri mثlh wzada في waladih xadiidku waa xadiidkii hore waa ti aan yihi waa xadiiث mحamed بn cmrin xadiidkani xadiiث cadiy بn cadiyin ma aha marka mحamed بn عubayd ibn maymun oo bukhaarي iyo ibn majaun kutubtooda ay markaa dikri iyo riwaayo ku leh ninkan xaafid بن xajarna saduq dee min alcaashira kaba cabiro yukti haba raaciyo ayaa xadiidka wuxuu ka warinaya nin cumar ibnu dalxa la idhaha cumar ibnu dalxani waa cumar ibnu dalxata ibnu calqamata ibni waqaas marka moxamed ibnu camrin kan imanka aan sheegaynay bay ilmaadeer yihiin waayo moxamed ibnu camr ibnu calqama weeye waa nin kutubta lixdaaba kuba sugan laakina bukhaari wuxuu ugu sugan yahay saxiixa isagoo maqruun oo dad kale la socda muslimna isaga wuxuu ugu sugan yahay mutaabacaadka ee axaadiida uu isagu warinayana ee wax ka xoog badan oo xoog yeela aan loo helinna iyada waa axaadiidii martabada xasanka ayay noqotaa barhkoodna qolooyinkan aada u sii kala soocin saxiix iyo xasankuna way saxiix yeelaan labadaas kutubta lixdaa waa ku wada sugan yahay moxamed ibnu camrine bukhaarina waa maqruun muslimna waa mutaabacaad ayuu kaga wariyaaye maaha raggii dee ay usuusha ay ka warinayeen ay xujaysanayeen labada sheekh haddaba ninkaa imakaan hayna ayay ninkan cumar ibnu dalxata ibnu calqama ay ilmaadeer weeye labadooda aabbaa walaal ah in yar bay dabaqada kala horeeyaan waana kan warinaya xaafid muxajarna ninkan saduuq buu kaba cabira ibnu xibbaanna hiqaadkiisu kuba sheegay laakiin dahabi cibaaradu ka cabiro waxay u leeyihi laa yakaadu yucraf macnaa uma dhowa in la garto kitaabkeennan un baanu ku sugan yahay meel kale kuma sugna oo kutubta lixda waa bukhaari fi ladab اlmufrad yuu ka wariya can maxamed ibni camrin milahuna muxuu leeyahy sanadkii hore intii ka dambeysay raace de waa tii aan idhina cadiy ibnu cadiyin maanta sawaab maahe waa maxamed ibnu camrin maxamed ibnu camrina maxaa ka dambeeyey can abi salamata can abi hurayrata markaa waa sanadkii iyo ninkii hore maxamed ibnu camrin buu soo gaadho kii horeba inooguba sugnaa yaanu matigeenna inoo dhicin maxamed ibnu camrinna wuxuu ka warinayey abi salama can abi hurayra xadiiskuna waa kii hore un laakiin halkan muxuu ku siyaadiyey riwaayadan cumar ibnu dalxa can maxamed ibnu camrin taa hore xamaad baa kaba warinaye wuxuu ku ziyaadiyey fii waladih inay halkaa eg fii jasadih wa ahlih wa maalih tani waa fii waladihi buu ziyaadiyo waa adigu xagga marka la eego walow ehelkii ay soo gelayeen ehelkii zawjadiina ay soo gelayaan qaraabadii kale ay soo gelayso haddaba ruuxan imtixaanka kuba imanaya ama jasadkiisiia ama caruurtiisia ehelkiisii kalea xoolihiisii kaliya intaba kafaaray noqonayaan xdثna أحمد بن يuنس qال xdثna أbو بكر عن محaمد بن عمر عن أbي سلمة عن أbي هريرaةa qاaل eg محaمed بن عمrin weli waa inala socda waa ninkin baa inala socda iyo weliba intii ka dambeysay أbو سلمة iyo عن أbي هريرة أbو بكrina maanta محaمed بن عمrin ka warinayana waa ninkii qaariga ahaa ee أbو بكر بن cayaaشhe labadan raawi cاaصم leeye mid kamida ahaayena hore usoo maray bu weeye أحmedna waa أحmed بن عبداللahi بن يuنس qaale wuxuu uhi jaa caraabiyu nin reer miyaa yimi oo nin reer miya oo dee xoog laho oo caafimaad ka muuqdo faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu ku yidhi hal akhadadka ma ku qabatay oo ma ku asiibtay mar uun umumildamin umumildam ma ku heshay oo ma ku asiibtay umumildamna waa xumadda ama xanuunkan xumadda kunyadiisii waye waa kunyadii bal markaas umumildamin ma ku heshay qaale wuxuu idhi ninkii baa yihi wama umumildamin umumildam maxay tahay qaale wuxuu ihi waa xarun kulayl bayna aljildi waalaxm waa kulayl dee jirhkii baa kullaanaya xaraaradiisii baa ziyaadayso haragga iyo hilibka dhexdiisa kulayl laga dareemayo taaba weeye qaale wuxu uhi la may weligayba taasi may helin qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi faal suduct madaxu ma ku xanuunay weeyaanoo ma lagugu asiibay sudaac iyo madax xanuun qaale wuxu uhi wama sudaacu waa nin dee arrinkiisa xanuunka sudaacuna muxuu yahay qaale wuxuu uhi riixun tacaridu fi الra'si tadrib اlcuruuqa imaam axmed oo xadiidka wariyey laftigiisa waxaa un curuuqun tadribu cala اlinsaani fi ra'si waa xiido garaacaya insaanka xagga madaxiisa ama waa riixun riix tacridu ku imanayso oo fi ra'si madaxo tadribu curuqa xididada garaacayso dee adu waa madax xanuunkeen dee iyo taasun baa yahay oo kolle sidaac waan garanayna kaaba wey qaala wuxu la may kaasna ima helin imu asiibin kaasna qaala abu hurayra wuxuu uhi falama qaama ninkii markuu kacay ee uu ka tegey halkii buu qaala yihi rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh man sarahu ruuxa uu farax gelinayo ruuxa jecel an yandura inuu arkay ilaa rajuli min ahli naari nin ahlu naarka kaba mid ah ay falyandurhum kolley imaam axmed aydan iyo kumay sugnayne wuxun baabay ahayd falyandur ilaa haada ninkan ha eego ninka jecel inuu ni ruux ehlu naar arko ninkan baa saase bal xaggiisa ha eego kolley dee rasuulka ilaahay waxyigii baa u imanayey waana wax aan dadka u muuqana oo isaga ama dee waa u muuqanayay marka rasuulka ilaahay hadduu ninkan ku yidhi waa ehlu naar si uu dad kala duwanba waa ehlu janno uu yidhi waana shay qeyb uu kaba warramaya bal qeybkii uu ka warramay un baan kaba dhigaynaa jaanibka kalena waxa weeyaan oo baabkan dee imika arrintiisu ay tahay inuu soo haynay kafaaradii mariidku ruuxa mu'minka ah xanuunkan ku imanayee haba yaraadee kafaaro u noqonaya so waxyaalaha imtixaanaadka kala duwan ee isaga helaya dembigiisii loogaga dhaafayo ayuu dhimanayaa isagoo dembigiisii adduunyo lagaga sii gooyo oo laga sii dahiray marka ajrigiisii kalena uu helaya laakiin ruux haddee aan marna xanuunsan marna aan madax xanuunin had iyo goorna dembi garayey mana aha dee saxaabadiisii aan garanay waa ninkaa reermiiga ee rasuulka ilaahay uba yimi had iyo goorna dembi gelaya ina xanuun madax xanuunna aanu kuba iman wixii dembigaa lagaga dhaafi lahaa kumuu iman dembigii baaqi buu ku noqonayaa waa ku badnaanaya dee ruux isagu dembigiisii oo dhan la wada dhaadhacay aan adduunyo lagaga sii goyna jazihii buu aakhiro laba kulmaya bal markaa ciqaab ahaan buu kulaba kulmaya xadiidka maa dee waa na ahlu naarkii asalka uu ahaa naarto waaba gaal werigii ku daa'imaya laftiga xadiidka inooguma sugnaa laakiin kol haddii aanu ninkii marna xanuunsan had iyo goorna dadkii dembi kaba dhacayo dembigii uu iskaba badan yaho bal dee ninkan iyo amtaashina uu iskaba badnaan karo wuxuu dhimanaya isagoo dembigiisii oo dhan wada wata dee dembigiisii oo dhan ruuxa isagoo la dhintay dembigiisiba uu badan yahay kollay ma-aalkiisa iyo masiirkiisaa naar noqonayo taas baa macnuu yahay oo baabkii aynu haynay ee ah inuu xanuunku uu kafaaro ruuxii u noqonayana taas weeye ama munaasabadii baabku ujeedadu wax kafaaro ah oo isaga kafaaro dembigiisa uga noqdo ninkan kuba yimi intii uu adduunyo joogay ma jiro dee kol haddaanu imanna dembigiisii oo had iyo goor kordhayo ma haddee ilaahay ma kordhinayo isagii had iyo goor uu la imanayo intaa uu nool yahay oo ziyaadaya waxna aanay yar yaraynayaana aanay jirin ayuu markaa dhimanayaayo taasna waxay keenaysaa inuu naar galo baablciyaadati jofa layli way booqashadii kollay booqashadii buu inoo bilaabayaa habeenka dhexdiisa la isbooqanayay taaba weeyaanoo bal ruuxii xanuunsanayey ee muslimka ahaa suu rasuulka ilaahay baa xadiidkii xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun ama khamsun uu kuba yidhi ruuxa muslimkii ruuxa kale muslimkaa xaq waxaa xuquuqda uu ku leeyay kaba mida hadduu xanuunsado inuu soo booqdo bal bukhaari terjamo wuxuu u dhigtay baabu wujuubi alciyaada oo isagu kuba tegay inay waajib tahayba ciyaadadii waayo waa ruuxa muslimkiiyo xaqa uu ku leeyahay kale lafti muslimna waxaa dhacayba xuquuqda halkeeda macnaa ruuxa muslimka waxa u waajibaya oo ruuxa kale muslimka ugu waajibaya xuquuqo xuquuqdii waxaa ka mid ahayd ciyaadadii bal haddabayn taasin waa si guud oo dee waa shay laynagu adkeeyo ciddii ka war heshee muslimiinta ahayd inay booqato ruuxa walaalkooda xanuunsanaya waana xaq laysku leeyahay kollay fadli iyo ajri badan oo badi noo dambeeyana insha allahu tacaala way yeelan doontaa haddaba xagga ciyaadaduna walow dee waqtiyo ay ku habboontay uu jiro dee ruuxii xanuunkiisuba adag yahay oo dee waqtigaas dee hadday saqdhaxaba tahay xanuunkiina uu adkaado oo kale waqtiga caynkaasi lama odhanayo waqti laysa siyaarto ama la isbooqdo ma aha xaalada maradkaa kollay keenaysa waxa weeyaan iyo baahida ayaa keenayse bal habeenka dhexdiisa oo iyadana lasoo booqdo bo shaksigii wixii kuba yimid taas buu baabkeedii yahay xadaثna cmraan bnu maysarata qala xadaثna bnu fudayl wa mحamed qala xadaثna xusayn wa xusayn bn cabdالرaحmaan can shaqiiq bn salamta abu wailka aynu marar soo aragna weeye can khaalid bn الrabiici qaala khaalid bn الrabiic waa nin taabici weyna xaafid bnu xajarna maqbuul uu kaba cabiro reer kufoo reer cabsi ahaa waana kitaabkeenan aladab اlmfrad unbuu kuba sugan yahe meel kale kuma sugna barhkoodna dee jahaalay uba xukmiyaan qaala wuxuu yihi markaa ninkaas khaalid ibnu rabiic lamaa saqula markuu cuslaaday xudayfatu xudayfatu bnu lyamaan waa saxaabigaasi markuu cuslaaday sakaraadkii kuba yimi ayaa samica bidaalika waxaa arrinkaa maqlay inuu aada u culus yahay uu sakaraad yahay raad uu reerkiisii iyo dee jilibkiisii iyo waa reer cabsina waa ahaa ninkan waa isla reer wal ansaaru iyo ansaarba way maqleen kolle ciraaq baa la joogaa faatowhu way u yimaadeen fii jawfi layli habeenka dhexdiisii bay ugu yimaadeen oo habeenka saqdiisii dhexe waa ama geli aw cinda subxi dee waqti waa berigu dhow yahay waa afjawfu layluna maha waagii ma beryinala waqti uu dhow yahay taas bay u yimaadeen ay soo booqdeen waayo waxay maqleen inuu sakaraadiyo hadduu ruuxu iska degan yahay oo xaaladu dee waqtigaas oo kale kuma habboonaba in ziyaaradii ama ciyaadadii ee waqtigan uu cuslaa sakaraad buu ahaa marka habeenka akhirkiisii bay dadkii yimaadeen maqlay qaala markaa wuxuu yihi xudayfa ayu saacatin haadihi saacadday tahay saacaddani waa goorma waqtigan aan joogna taas buu idhi qaala qulnaa waxaan idhi jawfu leyli aw cinda subxi wa waxaan leenahay waa shaki kolley cinda subxina waagii baa dhow weeyaanuun waa habeenka saqdiisii dhexo ama gelinkiisii dambe habeen nabawooyo waa subx waa beri baan filaynaa oo de in waagii waa dhow yahay qaala markaa wuxuu ihi صaxaabigii jaliilka ahaa acuudu billaahi min صabaaxi الnaari acuudu waxaan magan gelayaa bilaahi ilaahay min صabaaxi الnaari waa subax naareed ayaan kaba daba ilaahay ka magan gelaya lxaafid ibnu xajar oo kale sababa baabkan in markaa la eega fatxubaari maruu xadiid sharxayay soo dhigtay bal isagu tuu tarjamada usoo naqliyey baabulciyaadati fi leyli un jo fi leyl lama sugnayna fi leyli taas buu inuu bukhaari saa tarjamadaa dhigtay bay ahayde lafdiga uu soo naqliyey wuxuu ahaa acuudu billaahi min sabaaxin ila annaar waa subax baan ilaahay ka magan gelayaa dee loo kaco oo ama loo noqdo xaggii naareed oo dee wuxuu filanayay inuu dhinto waktigaas kolleyna waa dhintay markaasuu leeyahay dee ruuxina kol haddii uu dhinto jazihiisii qabri iyo wixii ka dambeeya uba uba bilaabmaya haddaba subax markay noqoto masiirkaygu uu noqdo iyo meesha lay kaxaynayaa naar taas baan ilaahay kabad ka magangelayaan weydiisanaya in iga magangeliyo uma qaala wuxuu yihi ji'tum aji'tuma la timaadeen bimaa ukafanu bihi wax laygu kafno may keenteen qulnaa waxaanu nacam haa qaala wuxu uhi laa takaalow bilakfaani macnaha ku xeel dheeraanina un kafanada oo jedadu mid qaaliya oo nooc aad iyo aada u qaaliya iyo idinkoo doonaya ama aada u qiimo badan oo u fiican taasa ku xadgudbin oo ha ku xeel dheeraanina oo dee ha dalbina waxa weeyaan nooca qaaliga ah ee kafantii ah fa innahu shaniya in yakun hadduu ahaado lii aniga cinda allaahi khayrun ilaah agtiisa khayr iigu sugan yahay oo ruux ilaah agtiisa khayr ku leeya aan ahay budiltu bihi waxa laygu bedeli khayra minhu dee waa libaas jannaa laygu bedelayaa wax ka khayr badan baa laygu bedeli wain kaanta lukhra hadday takala noqoto oo ujeedadu aan ilaahay agtiisa wax khayra aan kuba lahaynna sulubtu sarban sariican dee ma baaqi noqonaya markiiba ciiddaa cunaysa oo si dhaqsa leh ayuu u baaliyoobaya si dhaqsalaa layga layga qaadayaaye markaa waxba in dee kafantii la doondoono nooc qaaliya iyo nooc rafiicaya taas maaha waxaa arrintiisa sugaya un waa dheecaan iyo ciid cunto iyo aboor taasun baa sugaysa ee dee wax caadiya una laguma kafno abubakarba waa si u amray oo maradiisii uu intii u xanuunsanayay kuba jiifay ee uu markaa huwanaa tiibuu amray in lagu kafno oo wuxuu leeyahy amaa shayga cusub ruuxa nool baa ku xaq leh kaas baa ku xaq leh taas inay asalku waxa weeyaan ruuxii ilaahay khayr ugu bedelana ilaah baaba ugu bedelay ka kalena maxay tahayba dee muddo dheerba ma sii joogayo oo dheecaankiisi iyo wixiisina waa gaadhayaan aboorkii baa cunaya marka dambeba waa iska si dhaqsale ayuu u baaba'aya markaa waxba taas nooc qaaliya iyo nooc sare ha dalbina taas buu leeyahay bal hadda maxalu shaahidka eeg waa halkan aynu soo aragnay faatowhu fii jawfi leyli aw cinda subx oo ciyaadadii walow waqtiya ay ku habboontay uu jiro laakiin haddana bal waxaan leenahay haddii dee xaaladan oo kale markay jirto dee waqti alla waqtiga xaaladan timi ruuxii waa la booqanaya ama markuu iska degan yahay xaaladiisu mustaqir tahay ayaa la arkaa waqtiyadee kuba habboon iyo taa ay culimmadu soo naqliyaan kolleyna dee aadaab kala duwan bay dhigtaan oo barhkood aanay khaas ku ayn ciyaadade ay laakiin kaba mid tahay ruuxii waqti ku habboon inuu yimaado inaanu haddii ciyaado tahay fadhigii dheerayn waayo ruuxan waa xanuunsanaya markaa waxaa dhici kartaba inaanu in badan oo la ag taagnaado ama la shuqliyo ay kuba culus tahay uu yareeyo intii uu fadhiyayay inay dee ruuxan xanuunsanaya uu doonayo fadhigiisa uu weheshanayo mooyaane su-aasha inuu yareeyo bal ducadii uu khaalis yeelo isagii si aan soo marray bishaare iyo tanfiis xaggii ajal iyo waxyaale ulaba yimaado waa umuura ay culimmadu tiriyaan oo xagga marka la eego ruuxan xanuunsanaya ciyaadadiis iyo aadaabta kuba tacalluqsana qaala ibnu idriis aataynahu fii bacdi leyl badacna waa xadiidka eeg halkan faatow fii jawfi leyli ayaa ibnu idriis halkanna qolooyinkan imika inoolama socdo nin inay dee qolooyinkan de oo waxa weeyaan kuwan imika marka la eego xadiidkana xaakim iyobaa wariyey oo imay suurto gelin xaakim bal inaan dib ugu laabmo si ibnu idriiskani ninkuu yahay aan u xadidno eh bal isagu riwaayadiisa waxaa kuba sugnayd halkan faatowhu fii jawfi leyli bedelkeeda ataynaahu fii bacdi leyli waa habeenka qeyb kaba mida de waa kollay qeybtaa dambe ayaanu uba nimi xadaثna ibrahim بن الmndiri qala xadaثna ciisa بن الmgiirati can ibn abi di'bin can jubayr bn abi صaalixin can ibni shihaabin can curwata can caaishaةa radي allahu canha can الnabiyi slى اllahu عalيه waslm qaala anahu qaal xadiidka sanadkiisa kolley ninkan ciise bnu lmugiiro laba yidhaaho ibraahim bnulmundirna isku reer yihiin waa reer bani asada oo labadaba alxizaamiy baa nisbadoodu timaada oo isagu bal masalan ah qolooyinkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyey kitaabkeennan una riwaayo ku leh albukhaari fi ladab اlmufrad iyo ninkan kale ee isaga markaa ibn abi debi u dhaxeeyo imaamkaasaa u dhaxeeye jubayr ibn abi saalix la yidhaaho oo isaguna xaafidnu xajartu kaba cabiray nin reer xijaaz oo maqbuula uu kaba cabiray kolley ibnu xibbaanna waa tawhiiqiyaay oo hiqaadkiisa ku soo arooriyey dahabise miisaankiisa wuxuu kaba cabiraa laa yudra man da kaas ba labadaasa inooguba sugan oo midna waa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey midna atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa weeye in kolley jabeer ibnu abi saalixna waxau dhaha ibnu abi di'bi unbaa wax ka wariyey cid kaleoo wax ka warisay ma jirto caaisha waxay tidhi can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm qaal anahu qaal ida shtakaa hadduu xanuunsado almuؤminu ruuxii muؤminka uu xanuunsado akhlasahu llahu ilaahay uu ka saafi yeelayaa weeye ka khaalis yeelaya kamaa yukhalisu si u khaalis yeelo u saafiyeeyo alkiiru kiirku waa haraggan aynu aragnay tuma qolooyinkan biraha tuma ay dabka ku shidaan ee dee ay buufi ku buufiyaan kaas baa kiir lagu magacaabaa kaasi suu u saafi yeelo weeye khabat alxadiidi xadiidka wasakdiisa oo birtan dee daxalka lahayd marka la geliyo bahalkaasna lagu buufiyo dabkii aada iyo aada uuba shidmo wixii daxalkiiyo wixii baa daadanaya waa kan birtiina uu tumaye bir cad ay noqonaysa wixii ay kaba tegayaan haddaba kiirkaas ama dabkaa adag ee lagu shidaya saa uu wixii xadiidkii wasakdiisii waa daxalkiisiiy waxa uu goynayo oo u saafi yeelayo ayaa dhibtan iyo xanuunkanna ruuxii mu'minka ahaa dembigii uga khaalis yeelaya waana macnaha dee kafaaradaynu hore usoo aragnay wey xadaثna bshr qaala xadaثna cabdالlahi qaala akhbarana yunus can zuriy in badan bay raggii xertii cabdالlahi bn mubaaraka ay sheekooda ay idlaaqaanuun iyagoo nisbadiisiina raacine kolley marar horena waan soo aragnay kanun maahe rag kale eh waa cabdullaahi bn mubaarake wuxuu yihi akhbarana yunusu can zuhriyi qaala xadaثanii curwatu can caaishaةa radi allahu canha can الnabiyi slى اllahu عalayh waslm qaala anahu qaal ma min muslimi ruux muslim ma jiro yusaabu la asiibayo bimusiibati musiibo wajacin aw maradin xanuun waa isla shaki un weeye waa wax dee adugu xanuunba lagu asiibayo haddii dhib kale ay lagu asiibana waataynu soo marray waa la mid ilaa uu jiro ruux muslima oo lagu asiibo musiibo lagu asiibo waa durkii waa dhibkii isaga helayey ee kuba imanaya waa wax kastoo makruuho kuba yimaada oo uu kaba mid yahay xanuun uu kaba mid yahay kaana wuxuu noqonayaa waa waxaa dee ruuxa muslimka helay kafaarata dunuubihi dunuubtiisa kafaaradeedii waa dembigiisi wax lagu dhaafuu noqonaya xata shawkatu yushaakuha waa icraabihii aynu soo maray xata shawkati yushaakuha qodaxdii isaga mudaysayna dee xataa qodaxdii oo qodaxdii isaga lagu mudayey ama mudaysay iyaduna xanuunkeeduba uu yaraa aanu badnayn dee dhaksa markaa uga qabo meesha ay ugu qaboobaysay ee uu uga suulayay dareenkii xanuunkuba taa nafteedu waa shay musiibo ahuun waa dhib ruux muslima gaadhay kafaara iyadna qadarkeed u noqonaysa aw inakbatu nakbadi nakbadu waa ruuxan dee waxaa kuba soo darinaya sida turunturro uu turunturooday waa sida imaam nawowi ay kuwa fasiraan xadiidka muslim baa wariye oo ama far iyo waxaasi ay kaba qoomantay ciddi gooday adu waa wixii isaga kuba imanaya waa man yusiibu linsaana min alxawaadisi weeye wixii insaanka asiibaya xawaadisa xataa catra wax uga yimaada haba noqoto turunturo wax ugaba yimaada haba noqotee ruuxa kafaaray u tahay xadaثna weli adayag axaadiiثa baabku wuxuu u baabaysnaa baabulciyaadati jawfa leyl xadiidkii koobaad mooye axaadiisan kale waxa inooguba suganuun xanuunkii iyo inuu kafaaro yahay ee kolleyna munaasabaday culimadu halkan sheegaan waxa weeye walow kitaabku aanu aada uba sharxanayn in dee kol haddii la yidho xanuun iyo xanuun imaka lagaba hadlayo xanuunku muxuu keensanayaa ruuxi in lasoo booqdo dee booqashadaas baana dee awqaadihii booqashadu ay imanaysaa dee xanuunku adag iyo jowfuleelkii kaba mido macnaha guude ciyaadadiiyo ka dhalanaya dee ruux muslim oo xanuunsaday ayuun baaba ay tahay laakiin tarjamadii khaaska ahayd dee alfaad aynu nidhaahno tan baa maxalu shaahidku iyo kumaba sugnay laakiin macnaha guud baa inooguba sugan xdثna الmkiي qال xdثna الجuعayd بن cabdالرحمن عan cاaشhaةa بنti سacd أna abaha qaalat qaala mkiy بن ibrahيm sheekhan bukخaarي waliba min kibaar shuyuukihi weeye waa magac ee si nisbadu kuba yimi maaha imaka halka nisbo waa magaciisiiba sheekha ee si nisbada kuba yimi mkiy بن ibrahيm jucayd ibnu cabdiraxmaanna waa nin iqee jacd ibnu cabdiraxmaanna waa la idhaha macnaa ismigiisa waa la taskiiriyaa sidan inoo taala waana la takbiiriyaayo dee kutubta waxaabuu uba yimaadaa isagoo aljacd ibnu cabdiraxmaan oo ismigii aanu musaqar ahayn ama caaisha bintu sacdin waa caaisha bintu sacdi ibn abi waqaas weeye waa haweeney iqa oo raabico kaba mido weeye aadna cumrigeeda u dheeraaday oo xataa imaam malik baa soo gaadhay oo dee waqti dambey dhimatay boqol iyo toddobiyo tobankii hijraday dhimatay imaam malik baa soo gaadhay qolooyinkan maalikiyeedna barhkood ayaa waxay dhahaan imaam malik waa taabici bay kaba dhigaanoo markaasay ku tacliiliyeen inuu caaisha laba kulmey laakiin iyadaaba taabiciyada weynayn iyadu saxaabiyad maaha ru'yo ma laha qolooyin sheegtay inay ru'yo iyo aragti leedahayna waxay culimmadu ku tiriyeen qalad inay taasi tahay waxa weeye hablahay uu sacad dhalay tii ugu weyneyd oo aan odhanayno waa tan uu sheegayo ta ru'yadale umulxakam ayaa laba yidhaahaa ama iyada tani waa haweeney taabiciyad oo bal taabiciintii dhexana maahay waaba kuwii dambe ama waa taabiciyad weeye waxaa tiri haweeneydaasi bukhaarina xadiidka san buu ku wariyey sanadka naftiisa ayuu kuba wariyay dee muslimna waa la wadaagsaday xadiidka laakiin bukhaari dhowr meelood uu soo celceliyaa xadiidka wasaayo iyo dee kolley makhaazi iyo meelo kaleba waa ku soo arooriyaa halkan waa kitaabulmarad ama dib iyo almarad lafdigii uu ku soo arooriyey riwaayadii weeye meelo ka horreeye oo dhowr ahaydna xadiidku waa u horreeyey isagoo asaaniid kala leh imaka laakiin sanadkan imakaan haynee saasuun ah ayuu halkan dee bukhaari waa ku wariyay saxiixiisana oo waxaa tiri ana abahaa qaala aabaheed baa yidhi waa sacd ibn abi waqaase ishtakaytu waan xanuunsaday bimakata shakwa shadiidatan waa xanuun adag waa xanuun culus oo uu dee saa lafti kaloo horeeyey oo bukhaari kuba suganba ashfaytu minhu cala almowt weeye waxaan kuba dhowaaday inaan u dhinto bal isagii wuxuu soo dhigtay maradkan inaanu kaba kac ahayn fajaءa الnabiyu salى الlahu عalيه wasalam yacuudunii rasuulkii ilaahay baa yimi isagoo isoo booqanaya kollay makana waa la joogay waana waktigii xajatulwadaac bay ahayd in waktigaasna intii aan la bixin bay ahayd faqultu waxaan idhi yaa rasuul الlahi rasuulki ilaahay ow inii anigu atruku waxaan ka tegayaa maalan xoolaan ka tegayaa xoolo badan wa ana duu maalin waa kaasaa lafdiba ahayd wa ini anigu lam atruk kama tegayo ila bnatan waaxidatan inan keliya mooye wuxuu ujeedaa xagga awlaadda walaala waa lahaayoo dad kaloo casabadiisii way joogeen dumarna waa joogeen uu qabayba oo dee haweeneydii dhashayba gabadhaase laakiin xagga awlaadduu sheegayaa caruur uu leeyahay buu sheegayaa inanu baaba jirtaa de waktigaasna ma dhimanee dhowr iyo afartan sanood buu dib usii noolaa waana kii rasuulku laftigaasi nooma yaalla halkane dee kuwa yidhi waxaa la arkaaba in dee adigu aada noolaatid oo dee ilaa ay dadkuguba intifaacaan dadna ay dhibikaaba soo gaadho dee waa sidii dhacday dad badanna markaasoo ru markaa qeyb badani ay ruwaadda xadiidka kaba mid tahayna ama axaadiisa warisana waa dhalay oo rag iyo dumarba lahayd fa usii ma dardaarmaa bisulusay maali xoolahayga saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood ma dardaarmaa dee waxaa iga hadhayaa waaba gabadhaasun weeye marka la eega awlaade oo waa turku aan kaba tagaa hulutha saddex meelood meelna qaala rasuulku wuxuu uhi laa may qoltu waxaan idhi uusii binisfi haddaba kala badh ma dardaarmaa waa turku lahaa nisfa iyadana aan uga tagaa markaa nisfa dee waa si markaa badh aan ugaba tagaa kolley dhaxalkeedu hadday keligee tahay waa say noqon lahayd barhkuya qaala laa may buu ihi qultu waxaan dhaha fa usii bihuluthi haddaba thuluth ma dardaarmaa saddex meelood meel ahaan waa turkaan ugaba tagaayo laha huluthayn dee kolley hadday siaa ay noqoto laba hulus may dhaxasheen waa si umala isagu islahaa laba hulusna ma ugaba taga qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ahuluث an yajuusu laka hulutث wey inaad hulus ku dardaarantaa way bannaan tahay laakiin muxuu raaciyey wahuluثu kahiiru huluskuna ma yara oo ruuxu hadduu dee waa kii xadiidkay la socotay riwaayaadkiisa kale inaka antadara warahataka agniyaa khayru min an tadarahum caalatan yatakafafuuna annaasa way adigoo dadka ku dhexlaya ka taga iyagoo wax leh xoolalo agniyaa ayaa ka fiican ka khayr badan adigoo ka tagayna iyagoo caydh oo dadka barya gacmaha hoos dhigta inaad kaba tagto oo huludka xataa waa badan yahayo walow ruuxa huludkii u bannaan yahay haddana maxay tahay iyadoo huludkii lagaba yareeyeyne rasuulka ilaahay wahuluthu kahiirun buu yidhi ayaa mudane laakiin ilaa qadarka u bannaan ruuxu inuu ku dardaarmi karaa taas weeye kolley xadiidkuna waxyaalaha uu inoo faa'iideynaya waxaa kaga mida in dee sunnuhu ay qaydo in iطlaaqi qur'aankaba waayo qur'aanka waxaa kuba suganu min bacdi wasiyati yuusii biha awdayn waa wasiyo ruuxuu u dardaarmay dabadeed baa ama uu dardaarmay baa la dhaxlaya iyo dayn dabadeed wasiyadii qur'aanku may qaydin oo qur'aanka kuma sugna qadarkan lagu dardaarmi karaa hulus inuu yahay iyo dee inuu kaba badan yahay ee qur'aanka waxaa ku sugan idlaaqan waxaan eegayna hadduu dee dardaarmo dardaarankiisu wuxuu doona haba noqdee marka dardaarankaa la bixiya wixii kuba dardaarmay unbaa deynkiina laga bixiyaa la dhaxlaya xadiidkii muxuu inooguba qayday inta ruuxii loo ogol yahay inuu ku dardaarmo waa hulus maaha asal ahaan dee suu doonayo saddex meelood meel ahaan intaas baa loo ogol yahayo waa dee qur'aan sunnihii oo rasuulkii ilaahay oo qaydaya qur'aanka idlaaqiisii uma wadaca uu dhigay yadow gacantiisii buu calaa jabhatii wejigaygu duldhigay oo waxaanay dee halkan culimadu leeyihiin waxaa kuba suganba ruuxii xanuunsanayo gacantii la duldhigo waa taaniis ahaan iyo isagii oo bal matalan la dareeba lama dee la eegayo xanuunkiisu intuu gaadhsiisan yahay suu ruuxu uguba duceeyo bal hadduu ruuxu ruux saalixaya ama ruqyo aqriyayoo kale siay rasuulka ilaahay yeeli jiray taasna waabay noqonaysaa shay dee mashruucay noqonaysaa uma masaxa wuxuu masaxay weji wejigaygiiyo wabadni calooshii iyo wejigii buu saa rasuulka ilaahay gacantiisii shariifada ahayd u mariya bal xadiidka waxaan leenahayna riwaayaad kala duwan buu bukhaari ku leeyahy waxyaalo aan inoogu sugnayn halkani way jiraan oo barhkood aan soo sheegay alfaado dee riwaayaadkii aragteen sawaayo xadiidkani waa xadiidta in badan ay soo qaadaan imaam nawowina baabka ugu horeeya ayaaba ku soo qaadaa xadiidkii baabka uguba horeeye alfaado aan halkaa kuba sugnayn oo halkan inoogu sugan sida wejigan gacantii uu saara iyo inuu ilaah wejigiisi iyo calooshiisii mariyey gacantii iyo hadalkan iyo waxaa la riwaayaadka iyo alfaadaha qaarkoodna kumaba sugnaa bal taasna way jirtaayoo ziyaado imaka halkan aan ku arkayno iyo waxyaalo kaba maqan oo riwaayaadkii kale xadiidka ay noo buuxinayaan uma qaala wuxuu yihi waa ducadii allahuma shfi sacdan ilaahu sacad shaafi caafimaadi waatima lahu hijratahu hijradiisina u taamyeel macnaa wuxuu ka baqanayay waa kaa xadiidkaa waxaa kuba sugnaa inuu rasuulka ku yidhi ukhallafu bacda asxaabi ma markay dadkan kula socda ay madiine ku noqdaan dee isagii ma socon karayn be ayaa halkan laygu reebayaa rasuulka ilahi uhi lacallaka an tukhallaf xataa yantafica bika o gees kalena waa meeshii uu kaba hijroodo ilaahay daraaddii buu uga tegey dadkii muhaajiriintii horena looma ogolayn ikhtiyaarkooda inay ku joogaan halkan kol haddii ay nusugooda gutaan saddex cishaa fasax ay haysteen waa dadkii maka ka baxay ilaahay daraaddii uga hijrooday qabla markaa fatx saddex cisho ayaa loo ogolaa markay xaj u yimaadaan ama cumro amaxa inay joogaan wixii ka dambeeyey xataa fasaxumay haysana inay ka tagaan bay ahayd dee markaa inuu halkan uu ka baqanayeyba inuu kuba dhinto hijradiisa ay halkaa ku nuqsaanto saxaabi baana ku dhintay maalmahaas oo sacd ibnu khawlo laba odhanayey markaasaa deeta isaguna waatu kaba baqanaya waana kii uu xadiidka ay kuba yimi lakin ilbaa'isu sacd bnu khawlata yarsi lahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm an maata bimakata way maku kuba dhintay de waana dadkii markii hore kaba hijrooday haddaba markaa rasuulka ilaahay uu duceeyey in ilaahay caafiyo hijradiisiina uu taam yeelo hijradu mar horey joogsatay fadxumaka dabadeedba weeye ee macnaa uu isagii u buuxiyo u taam yeelo halkan aanu maanta kuba dirin xanuunkan uu ka kaco tago bilaadii uu hijrooday iyo dee wixii waana kii rasuulka ilaahay uba sii ishaaray inaanu xanuunkan kuba dhimanahayna wuxuu idhi jaabir famaa ziltu kamaan zuulin ajidu inan helayo bardayadii gacantiisa qabowgeedii calaa kabidii beerkayga aan ka dareemayo fii maa yukhaalu ilaya waxa lay moodsiinayo ama aan u malaynayo xataa saacati ilaa waktigan baleeg waa wakti aada u dambeeyey sanado badani ka dambeeyeen buu xadiidkan kaba warramay waana waktigan inantiisan caaisha oo taabiciyadii ay kaba maqashay marka wuxuu leeyahayba rasuulka ilaahay deeg markaa uu wejigiisa iyo ilaa calooshiisa sidaa gacanta mariyey qabow buu dareemay wuxuu leeyahy ilaa imakadan waxaan isleeya on suuraysanayaan malaynayaa weli qabowgii inan dareemayo haddaba waa sanadaha badan markaa hore waa dareemo xaqiiq ahaan buu u dareeme yukhaalu ilaya macnaa waa san u malaynayo weeye aan anigu tasawurayo amaan ila tahay qabowgii rasuulka ilaahay gacantiisii baan ilaa waktigan aan ka dareemayaaba beerkayga gacantii uu mariyey uno dee bal hadday taas sugnaato una waa calaamti ama mucjizaadkii rasuulka ilaahay bay kaba mid noqon san anigu isleeyahay aan u malaynayo buu leeyahay weli ilaa waktigan qabowgii baan dareemaya maxalu shaahidkana waa rasuulka ilaahay ciyaadadiisa uu soo booqday e hadday xanuunku uu adag yahayna saqdhaxana waa la booqon karaa taa nidhi weeye baabun yuktabu lilmariidi wallah subxaana watacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka